muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markana waxaa la gaaray haddii aad maqli jirteen barnaamijka faaqadaada oo halka hadda loo bedelay barnaamijka faaqadaada covid nneteen waxaana la diyaar ah waryahayga mukhtaar cabdicasiis timcadde aad baad u mahadsan tahay faadumo daar cadow
soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka waratay bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo mugtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal waxaan ahay mukhtaar timacadde barnaamijka waa barnaamijkii faaqidaadda wararka halka aad ka dhegaysan jirteen waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo inuga hadlayno faaqidaadda cudurka covid nneteen oo caalamka halis ba-an ku haya waadamada uu sida tooska ah u dhibaatay waxaa ka mid a markii hore uu shiinaha ka dilaacay dad badan ay ku dhinteen iyo sidoo kale talyaaniga maraykanka iyo sidoo kale wadamo kale oo aad u fara badan haddaba dalkeena soomaaliya ayuu soo gaaray caabuqaasi iyadoo bulshada soomaaliyeedna aysan wax wacyigelin aysan ka haysan ama wacyigooda uu yahay waxyaabo kala duwan ay ka aaminsan yihiin barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa mowduuciisuna uu yahay sidee bulshada soomaaliyed looga wacyigelin karaa caabuqa covid nteen waxaa nagala qaybgelaya barnaamijku intuu socdo xildhibaan brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka ee jamhuuriyadda soomaaliya sidoo kale xuseen cabdi casiis faarax oo ah agaasimaha soomaaliya siryanes iminka iyo qadka telefoonka si toos ugu jiraan haddayna maqlaan soo dhowaada labadiinwa aad baad u mahadsantihiin iyo sidoo kale waxaa nagala qaybgeli doona waryahayaga cabdixakiin cabdi ismaaciil oo maraykanka jooga islamarkaana nooga faahfaahin doona waxyaabihii ugu dambeeya dalkaasi maraykanka bal marka horese waxaanu ka hormaraynaa ama isla dhegaysanaynaa qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxyaabaha ay aaminsan yihiin iyo sidoo kale caabuqa covid nteen su-aalo kala duwan oo ay ka bixiyeen
anugu waxaan u malaynayaa horta baalkani wax jiraba inuusan ahayn sababtoo ah waxa weeye hadda kiiska saddexaad baa la hayaa sida robagandada miidiya soomaaliduna wax wax laga qori karaa maaha waxaad arkaysaa halkan adoo haddeer miidiya wax ku arkayay baad halkanna waxaad ku arkaysaa wax lid ku ah soo horta total media soomaalida wax laysku halayn kara ma ahana wax uu noqday wax faraha ka baxay isbedbedelaya laakiin anigu waxaan aaminsanahay halkan hadda waad aragtaa daljirkaan taasisanahay anigu qof ahaan wax cabsiya coronavirus kama qabo shactirooyin iyo riwaayadaan ka sameeyeyna way jiraan oo ah, social media ku jira marka aniga hadda bulsho badan ba halkan isugu timid waa daljirka daasoon hortiisa wax cabsiyana kama qabo totalina ma aaminsani inuu wax jiraba yahay Een, dhallinyarada horta waxaan leeyahay maasha allah wax walba kalsooni waaye marka naftaada oo kalsoonta oo aaminsan tahay inuu cudurkan yahay cudur ilaahay wato wax ilaahay kuu keeni kara Een, ma ahan inaad aaminto inuu qof kuu soo dhawaaday kaliya cudur aad ka qaadi karto ama meel laysugu yimid Een, hadda waa ujeedaa dadjirka dahsoon een, dadweyne aad u fara badan oo kala duwan oo magaalooyin kala duwan ka yimid aa joogaan Een, hadda ma ma u malaynaya inay jirto qof ka mid oo aaminsan in cudurkan isku imaasho ahaan laiskaa qaadi karo
cododkaas aad dhegeysaneyseen waa qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho Een, waxaan dib ugu laabanayaa martida barnaamijka ee nagala qaybgelaysa Een, waa mawduuceena een, een, maanta aynu ka doodaynana waxa uu yahay sidee bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin karaa caabuqa covid nneteen ee dhibaatada baanku ay caalamka Een, dhakhaatiirta iyo sidoo kale een, een, dadka een, een, waxgaradka ah iyo een, macalimiintu qayb ma ka qaateen ama wacyigelin ma sameeyeen ku aadan sidii bulshada lagu fahansiin lahaa caabuqan iyo waxyaabaha ugu halisan ee caalamka uu ku saameeyey waxaan ku hormarayaa brofesor xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah een, golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaan een, ka waran een, ma- sidee lagu wacyigelin karaa ama wacyigelin lagu siin karaa bulshada soomaaliyeed looga wacyigelin karaa cudurkan covid nneteen ee dhibaatada ku haya bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم آه، marka ugu horeysa een raadi muqdisho waan idin salaamayaa آه، runtii aqoon-yahanada آه، runtii dhakhtarka iyo doctoorka iyo maaragtay آه، wariyaha cabdixakiim آه، isagana khadka nagula jira iyo adigaba آه، waa marka ugu horeyso iyo intana dhegeysanaysa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu Eh, midda xigta eh, wacyigelin horta bani aadamka marka ugu horeyso waxa dhacaya aragtiya kala duwan ayaad moodaa sida hadda dadkii hadlayay ee soomaaliyeedna fikirkooda way loogu kala maantay ee iskaga duwan yahay haddii u yimaado ama cudur ama aafo laakiin eh, maanta waxaan ognahay soomaaliya inay ka kooban tahay eh, bulsho ahaan bulsho ku nool miyi iyo mid ku nool magaalo Eh, haddii eh, wadamadii horumaray eh, meesha eh, inta badan ee ay u haystaan haddii la yidhaahdo ama eh, ka hortag iyo dawooyin iyo caafimaad intii la doono waxaan filayaa maanta adduunka kuwii ugu horumarsanaa ayuu cudurka ku xoog badan yahay soomaali fara badan oo annagana aanu taxsiyeynayna oo meesha ku geeriyootay iyo kuwa hayaba oo hadda ra-iisul wasaareheenii hore ee la tilmaamayo maaragtay madaxweyne nuur cadde iyo wiil uu dhalay ilaahay caafiya ayaa ka mid ah inta maanta hadalhayntooda ee dadka soomaalida meelaha joogo ee runtii dhibkaasi iyo cudurkaasi laga sheegayo laakiin annaga sideennaba horta ayaan nahay in laisweydiiyo waa ima ummad oo ayada jaantaha rogan oo sida wadamada yurubta ay ku xisaabtamayaan ee dadka diimaha kala duwan haysta miyaan nahay mise horta dad muslimaan nahay annaga ilaahay subxaanahu watacaala baa nala hadlay haddii ee aan awalan aan nahay dad muslin ah oo digniin fara badan canaam fara badan bani aadamka hadduu khaldamo hadduu xuduudkii ka baxo hadduu tacdigiisa bato hadduu dulmigiisa bato haddii shido oo asaga maaragtay ee ilaahay ee isaga inuu imtixaanayo oo asaga uu sheegay baa jirtay oo aayaddiisa ay ku caddahay walanabluwannakum ma- maaragtay shay min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alanfusi wasamaraat wabashiri saalixiin aayaddaasi oo ay tilmaamayso haddaad idinka yacni intaad aan sheegaya aad ku sifowdaan waan idin imtixaanaynaa oo waan idin imtixaanaynaa oo ilaahay weliba ku akidayo inuunu tawkiida walanabluwannakum marka cabsidaygii iyo marka hadda ee tii baa lagu jiraa bani aadamka marka waxaa la gudboon oo aniga wacyigelintayda ay tahay in alla ka cabsigana la badiyo alla barigana la badiyo waxyaabaha kale ee talooyinka kale ay bixinayaan ee ragga takhasusaaadka ulene inaan la dhayalsanin oo bulshaduna ayaga ay u hogaansamaan laakiin waxaa muhiim ah tii alle oo annaga uu na faray oo la fartoonaado laga fogaado waxyaabaha ilaahay xaradiisa keeni kara waaya marka n kaxo- ka golo shacab ahaan oo kale n waxaad ka mid tahay golihii shacabka ee baarlamanka n soomaaliya oo wakiilka bulshada n ka warran marka wacyigelin ma samaysan oo n dadka bulshada soomaaliyeed aad ku ogeysiineysaan halista caabuqan iyo sida looga digtoonaan karo
wacyigelin eh, qof wariba maaragtay way u furan tahay oo mid go-aan baarlaman iyo laga sugaayo keliya ama xildhibaanada inay sameeyaan maaha annaga guddi baan leenahay sida dawladdaba ay u leedahay xukuumaddeeda maaragtay ee wasaaradda caafimaad cid hadda annaga oo baarlaman ee wadda oo inta ay tiraahdo ama dad la dhihi karo ama dhakhaatiiran baarlamanka iyo dad oo waxgarad ah oo yacni takhasusaad kala duwan leh way ku jiraan laakiin cid iskugu yeertay oo ama xataa ee hay-adaha ku mashquulsan ee ayaga ay soo tabeen ma jirto wasaarad weliba ayadaa kaligeeda ordaysa tan gaadiidka ayadaa ordaysa mid caafimaadka kaleyadaa ordaysa mid eh, maxaa la oran jiray eh, eh, iyadana howlaha kale ee ayaga ka khuseeyo wax iskaashi la yidhaaho oo aan hadda noo muuqdo baarlaman iyo xukuumad wada shaqaynayo ma aragno xukuumadda unbaa iyada isku kooftay howlahoo dhan baarlamaankana waaba guddaaba ugumaba jirtaba isagana maaragtay inuu shaqo ku leeyahayba ma moodid hogaankiisa arrimahaasi taa waa geri maayo laakiin waxaa meesha taalla inay eh, iyagu ay isxilqaamaan dadka ee aqoonta iyo ahlul maaragtay in cilmiga ilaahay uu ka dhigo ama ha noqdaano dhakhaatiirtu ama ha noqdaano culimaa u diinku in bulshada ee qaybaheeda kala duwan oo idinka miidiyaha number one aad ka tihiin dadka ehelka u ah in bulshadana cabsi la geliya oo qalaq iyo ruucb lagu abuurana laftirkeeda waxay ka tahay qayb aan loo baahnayn oo lagaga yacni fiican yahay in la dejiyo oo ay ka roon tahay dadka loona sheego waaya waxaana wax ilaahay xaggiisa rabbaani ah ee rabbi in la baryo oo looga gudbi karo oo Aad- dhinaca wanaagsan shacabka maaragtay ee lagu dhiirigeliyo waaya dowladda waxaanu sheegaynaa meelaha laftirkeeda kaalinta la rabo inay ka ciyaarto waxaa ka mid ah meelaha dadka faraha badan ee ayaga iskugu imaanaya mar hadday ka digtay xabsiyada oo kale inay fiira gaar ay u yeelato waayo meesha waxaa ku wada xiran muwaadiniin fara badan xabsiga dhece haddaad fiirisid meelo kale ee kala duwan oo ayada ee maaragtay dadka dembiyada galay ay ku xiran yihiin ayada laftirkeeda inay qorshe u dejiso ayaa loo baahan yahay waaya Dadka xildhibaane isku waran ee meesha ku wada xirxiran iyo dembiyada kala duwan ee qaarkooda kuwa laga yaabaa inay labaatan door shan sano u xiran yihiin oo aan wax micno leh oo maxkamadda weli aan la soo saarin waxyaabaha qaar inay kala fududaysana dowladda ay u taallaan waaya xildhibaan waan kugu soo laaban doonaa waxaan u gudbayaa n xuseen cabdicasiis oo ah agaasimaha cisbitaalka soomaali seylan n n kusoo dhowow n bal n dhankiina wacyigelinta ku aadan caabuqa coronavirus ee bulshada n caalamka aan aafeeyey iyo sidoo kale waxyaabo aad dooneysaan inaad qabataan
aad baad umahadsan tahay waan u mahad celinayaa adiga iyo bacda radio muqdisho runtii wacyigelintu eh, waa ay waan isku daynay waxana waa wax musiibo caam ah Eh, runtii eh, muddo ka hor waraysi aan siinay radio muqdisho waxaan oga hadlayay in qalab dheeraad ah tababar dheeraad ah dhakhaatiirta wacyigelin joogto ah in loo baahan yahay Eh, bulshadana weli inaysan qaadanin oo runtii ay aragtiyo kale iyo in mararka qaar la siyaasadeeyey oo laleeyahay ma garanaysa ay wasaaradda dano kale ayay ka leedahay ama muddo kordhin si ayay ka leedahay xukuumadda oo kale marka eh, waxaasoo dhan waxaa base u ah wacyigelintii inay weli aada u hooseyso iyo habka xukuumadda ay u wajahday laftirkeeda waayo wasaaradihii ay khusaysay inay mar walba si wadajir ay uga hadlaan eh, runtii guddi madax bannaan loo sameeyo si arrintii aan loo siyaasadaynin bulshada nooc walbana laga arko Eh, ka aniga ka dhaktar ahaan wacyigelin aada u badan aan sameeyey ilaa iyo waxaan booqday eh, kow iyo eh, labaatan iskuul Eh, iskuulaadkiina hadda waa la xiray Eh, in- markii cudurku soo baxay ayaana bilaabay wacyigelintaas Eh, middan hadda marka taagan ee ah waddanka in uu soo gaaray bulshadiina weli aada u dhayilsanayso marka taas basically xagga xukuumadda xagga warbaahinta xagga eh, dadka cilmiga u leh intaba waxaan aaminsanahay inay gaabis badan uu ka jiro Eh, waa tii uu ilaahi subxaana watacaala u yihi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hawshan waa howl dhakhaatiira waa howl ma garanaysaa bacda caafimaadka looga baahan yahay wasaaraddu inay facilitate garayso ay kulamada u badiso ooy runtii eh, dhakhaatiirtu ay fursado badan ay siiso inta wasaaraddu u shaqaysay inta kaleba taasaa ah runtii ah alarmin ka dhigi lahayd sidaan aaminsanahay golihii shacabka oo kaleento fariimo joogto ah eh, runtii madaxweynaha fariintiisa waa arkayay iyo wasiiradda caafimaadku laakiin haddana waxaan leeyahay eh, in alarmin eh, in laga sii dhigo weli inay u baahan tahay si bulshada waxaan looga gabo aysan noqonin mar walba in afka xukuumadda keliya inay in eh, barnaamijkan looga hadle dhakhaatiirtu aan eh, sida barefadka u shaqeeyo laftirkoodana inay wacyigelin badan ay siiyaan eh, runtii reediyaasha kal reediyo muqdisho eh, runtii dadaal badanaad samaysan waan kaga mahadcelinaya doctora Qodobkana soo ordaya waxaa usha loogu dhuftaa in uu kasii dheereeyo marka adinka laftirkiina inaad kasii dheeraysaan wacyigelinta doctora doctora laakiin eh, weli waxaa la leeyahay eh, eh, wacyigelintii dhakhaatiirta eh, soomaaliyeed ee muqdisho weli si fiican uma muuqato oo bulshada weli waxay aaminsan yihiin eh, in aysan en, en, waxba en, en, weli weli ays- aysan en, caddayn halka wacyigelintoodu ay marayso balse eh, loo baahan yahay en, in ay ka qayb qaataan arrintaas maxaad ka leedahay
Een, aadaa u mahadsan tahay horta een, wasaaraddu ayada ayaa la rabaa inay connection ee, kala duwan ay la leedahay ee, dhakhaatiirtu aan ka shaqaynin wasaaraddu dhakhaatiirtu ee, wacyigelin badan ee, runtii ma aysan samaynin marka loo eego xanuunkan waayo een, xanuunkan ma aha xanuun aan runtii xadidi karno ee, awood ahaan iyo runtii ee, facility ahaan ee, imkaaniyaadka ama qalabaadka aan haysano iyo runtii ee, waxaad arkaysay qalabkii lagu baarayay markuu dhacay kadib kadib kadib oo oo laga helay case kadib in wadanka la keenay marka weli een, dhakhaatiirtu wacyigelin waa ay sameeyaan laakiin isku xirnaasho aniga hadda kula hadlayo waxaan tegay koo iyo labaatan iskuul ee, runtii social media iyo bagekayga haddaad gasho ee, daqiiqa- daqiiqad waxaan usoo dhigaa marba wadanka uu kusoo kordhiya khatarta uu leeyahay ee, mas-uuliyiinta kala duwan ee, siday uga hadleen laakiin haddana een, xiriir gaar ah ama bar gaar ah oo ka dhexayso ma jirto oo ay wasaaradda ugu talagashay xafiis madax bannaan Ee, dad badan oo aan wasaaradda ka shaqaynin runtii kuna howlan ayaa jiro Ee, Waaya.
midowga dhakhaatiirta oo kaleeto guddi madax bannaan ay u sameeyeen runtii ee, professor maxamed yuusuf uu guddoomiyaha ka yahay Ee, marka dadaalka waa uu socdaa nin walbana dhankiisu u ordaya laakiin waxaan ka doorbidi lahay in center wadatashi iyo wacyigelin la sameeyo oo mar walba ay ay dhakhaatiir iyo dad barnaamijkan cilmi u leh qa- alaabtii facilitigii looga hortegi lahayna wasaaradda laftarkeeda ay qaybiso galoofisiyada waad waad mahadsanta waan kugu soo laaban waan kugu soo laabanayaa eh, waxaa eh, qadka eh, ku jira eh, cabdixakiin cabdi ismaaciil oo ah wariye ka tirsan warbaahinta qaranka soomaaliya maraykanka ayuu joogaa cabdixakiin soo dhow bal eh, faahfaahin naga sii eh, eh, waxyaabihii ugu dambeeyay ee maraykanka iyo sidoo kale eh, sare u kaca caabuqa covid nineteen oo halis ku haya caalamka
Eh, timcadda aad baad u mahadsan tahay adiga iyo martida barnaamijka eh, idinkala qayb qaadanaysa waa salaamaya eh, xildhibaan abdilxaayo iyo doctor faatax iyo dabcan eh, dhegaystayaasha meel kastoo ay joogaan eh, eh, dhimashada iyo cudurkan inta uu haleelay dalka maraykanka guud ahaan wuxuu marayaa boqol kun boqol toddobaatan iyo kow qof xagga dhimashaduna waa kun iyo shan boqol konton iyo afar qof gobolka minnesota oo anugu aan hadda ka soo hadlayana wuxuu marayaa saddex boqol sagaashan iyo sideed qof ayuu haleelay dhimashaduna waa afar qof guud ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa waxay ku jiraan wacyigelin ay isgaarsiinayaan oo ay leeyihiin cudurkan siduu uusan ku faafi lahaan waa in gacmaha la iska dhaqaa waa in wejiga la iska ilaashaa waa in maxaan ku dhahaa eh, wax kasta oo faafinaya cudurkan la iska ilaashaa marka dabcan eh, guud ahaan eh, soomaalida ku nool gobolka minnesota aad bay u walwalsan yihiin oo u walbahaarsan yihiin dabcan eh, waxay ahayd eh, saacadda daqiiqada aan kula hadlayo toban shan iyo toban daqiiqa ka hor Eh, waxaa dhaqan galay waxaa dhaqan galay eh, eh, xeer ah bandow ah oo qof kasta inuu gurigiis joogo lagu amray oo uu soo saaray eh, guddoomiyaha gobolka minnesota mudana tim wallis Eh, waxaa keliya oo uu ka reebay isbitaallada farmasiyaasha dukaamada qowto duru maxaan ku dhahaa cuntada laga soo gato eh, kaalimada shidaalka iyo weliba baarlamaanka iyo maqaaxiyaha eh, iyadoo taagan wax laga qaadanayo aan la fadhiisan aan loogalay in la fadhiisto marka guud ahaan eh, saas baa gobolka minnesota iyo xaaladiisu ay maraysaa Eh, wuxuu hadda eh, qodobkan hadda uu ku dhawaaqay oo dhaqan galay eh, maxaan ku dhahaa guddoomiyaha gobolka toddobiya labaatan maanta bay bay caawa ahayd in uu eh, maxaan ku dhahaa inuu dha- dhaqan galo Eh, wuxuuna ku ogyahay ilaa iyo tobanka abril marka eh, xaaladdu halkaasay maraykanka maraysaa gaar ahaan soomaalida ku nool gobolka minnesota oo aan isleeyahay eh, waa gobolka soomaalida qurbaha joogta oo ugu badan ay degan tahay xaaladoodu waa sidaas aad baad u mahadsantahay cabdixakiin cabdi ismaaciil ayuu kaasi ahaa eh, oo qadka telefoonka eh, si toosa ugu jira magaalada minnesota ee dalka maraykanka cabdixakiin aad baad u adaa mudan walaal
waayahay eh, barnaamijka eh, faaqidaada caabuqa covid 19 ayaa weli ku jirnaaye waxaan een, usoo laabanayaa xildhibaan maxamed cumar dalxa oo si toosa qadka telefoonka muqdisho ugu jira Een, xildhibaane een, weli een, waxaa furan een, waxaa la xiray goobihii waxbarashada ee, jaamacadihii iyo iskuulaadkii balse weli bulshadu een, een, kama wacyigelisana goobaha la isugu yimaaday waaweyn ee hore loo sheegay in in faafitaanka ugu badan uu ka sameeyo ka warran marka dadka sidee lagu ogeysiin karaa in een, la- laga gudbo ama laga laga fogaado een, goobaha inta badan een, caalamku ay ka digeen in eh, la isugu imaado
Ah, waa mahadsan tahay Eh, waxaan filayaa horta inuu eh, waxa dadka lagu wacyigeliyo waxa ugu muhiimsan eh, nadaafadda sida maanta eh, khubaro fara badan iyo dhakhaatiir eh, ay ummadda ugu jeediyeen Hadde xataa eh, madaxda qaranka oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo mar ay bulshada la hadlayeen sa dariiqaasi ayay mareen laakiin nadaafadda sideeday ku imaan kartaa ayadoo naftirkeeda hadda nadaafadu ilaahay buu subxaanahu watacaala eh, qiimaha ay leedahay ee salaada shanta wakti ee la tukanayo nin maalintii shan jeer oo qubaystay oo kale ayadoo ay ka dhigan tahay nin taariku salaad ah oo aanan tukanaynin oo ilaahay ku xirnayn oo asaga afar iyo labaatan saac halkaasi sida lo-dii maartay waddada ee har iyo habeen iskaga dhex yaacayo kaa waxa waaye maxay laftirkiisa ee asaga bulshada uu u yahay masaajidadii baa hadda ee laftirkoodii qalqalka soo galay ee waxyaabo fara badan marka aan leeyahay diintu dadka ilaahay noogu soo dhiibay ee ayaga culimada ee rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu yidhi ee maart balliguu minii walow aaya war aayad xataa allah ka dhiga iga gaarsiya bulshada ee dadka siyaabaha kala duwan ee diiniyan iyo akhlaaqiyan horta ayaga u ciyaarayo ee sida ee maartay ee munaasabka aan ahayn waxaad moodaa inay u baahan yihiin kuwaasi wacyigelinta ugu xooga badan waxaa yeele nin carbeed baan arkayo oo dhahayo shukran ya corona waan ku mahad celinaya coronu meelihii oo oo- oo dacaarada ahayd ee maartay ee kuwa khariban oo ayaga ahayn waad xirtay sineemooyinkii oo fisqiga la- iyo mushkiladda iyo maaragtay ee kalaabyadii waa adigii xiray waa adigii meelihii qaabka darnaa ee kulle ee laisugu imaan jiray khamrada lagu cabi jiray waa adigii xiray waa adigii meelihii balada ka jirtay oo dhan la kala yaacay waxaas oo dhan ayaa wuxuu leeyahay shukran ya corona yacni waxa waaye wuxuu tilmaamayaa in waxa fasaadka ah ee ay ka dhalan karto carada eebe hadda aan sheegay inay tahay in ummadda looga digo waxyaabaha ee dhibka ah ee ilaahay ummadiisa uu ku imtixaanayo oo ay qayb muhiima ka tahay oo wacyigelintana number one la siiyo nadaafadana ay ku xigto annaga waxaan arkaynaa maanta waxa lala hadlayo waa reer magaalka reer baadiyaha ilaahay baa yaqaan reer guraa waaye soomaaliya biyaha iyo nadaafadda qaarkood allah yaqaan laakiin inta magaalo joogto haddaad suuqyadeena aad fiirisid ilmaha la iibsanayo waa qaawan yihiin cuntada kale ee kulle waxaa waaye waa waa waa makshuufa way fiidan tahay xataa bacyo ma yaqaana wadamada aanan bilaadiinta ah ayaa hadda adiga tid kenya gacanta shalfis baa ugu jiro oo haddii maanta nin oo kenyaan oo adiga aad wax ka iibsanaysid gacantiisa bac buu gasha naagta eh, oo maarta suuqa ee ay ku iibinaysa yaanyada bac bay gashanaysaa inta tobankii bay la gelayaan wax weliba waxay u baahan yihiin dowladda hoose gobolka banaadir wasaaradda caafimaadka keliya maahane in shuruuc adag uu soo saaro oo qayb muhiima uu ka qaato gobolka la siiyo awooddiisa toddoba iyo tobanka degmo ee muqdisho wacyigelinta iyada si xoog leh goobaha ganacsigu kuwa ee maaragtay ee ee daboolan ama dadan ama jawaanada ku jira kuwaasi mushkilad ma le engegan laakiinna cunto dadka danyarta banaanka ay ka iibsadaan oo furan timirtii baa furan hooskii baa furan hilbihii baa furan sixsigii baa ku istaagayo wax welibo oo haddana jiladka ay daadsan yihiin waxaas waa in laga soo saaraa nidaam ama sanaadiiq oo gacnahan ay ugu jiraan wax ay iibinayaan inay ayaga aysan farahooda kusoo qabanin ee bulshada dadka masaakiinta ee danyarta ah oo ayaga wax ka iibsanayo waa inay wax nadiif ah oo ayaga ay siiyaan oo ay kaga gataan ee dhaqaalahooda uu yar yahay marka ayaga kuwaasi ay ka adeeganayaan laakiin Kuwaas oo xildhibaan lacag xildhibaana kabayo dadka waalidka.
qaar ayaan aaminsanaynba een, caabuqa inuusan inuu yahay mid aan s- aan jirin oo laga been sheegayo een, sida een, dhalinyaradii soomaaliyeed ee- ee aynu la kulanay ay sheegeen ayaa ujeeday waxa waaye weliba maanta si psychological uu ku jirto waa yacni nin aada runtii dadka ay u jecel yihiin oo sheekeeyada ee maanta magaalada loogu dhegeysi badan yahay sheekh cabdiraxay ayaan maqlaya isagoo dhahay kan kaduunyowii ku dhacaya maaragtay ee- ee- xoolaha waaye kii bani aadamka waa soo aragnay waxaan sheekha kolleyba waxa waaye dejinta xaggeeda ayuu aad maartay ugu dadaalay inaanan dadka ruuxda lagu abuurin oo aan cabsi oo aan ka gaxmnaatadkuna kala carar aanan la gelinin laakiin waxaa waaye waxaan adduunka oo dhan baa waanta ee wadamadii horumaray oo weliba ilaahay uuna tusaayo kuwa weliba inay ayaga sida uu rabbi u asiga uu maaragtay uu imtixaanayo inay ku cibrad qaataan inta kale aad baad u mahadsan tahay xildhibaan waktiga oo nagu yar awge awgiis waxaan rabaa inaan su-aal yar ku weydiiyo oo hadalkii dhaktarka iga soo dhex baxday oo ah weli habacsanaan maadaama aad aad aad mas-uuliyiintii dowladda aad qadka adugu aad ka mid tahay aad aad hadda qadka ku jirtid haddana dhakhaatiirtu waxay leeyahay ama dhaktarkan wuxuu leeyahay weli habacsanaanna jirto oo la iskuma toosna dhinaca mas-uuliyiinta arrintaas waxaad uga jawaabaysa waktiga adigoo soo koobaya
waa mahadsan tahay waxaa waaye ahlumaka adnaabi shicaabiga reerma gabuurahooda ayaa kaa yaqaan asaga indha caafimaad ayuu ku eegay iyo takasuskiisa iyo aqoonta uu leeyahay khibraddiisa dhinaca caafimaadka ayuu ka eegay anigana ee dhinaca bulshada iyo shacabka ogolaha shacabka oo aniga aan matalayo codkooda oo idan xataa haddaaye marka aniga aan ka hadlayo xabsiyada dadka ku jiro markee niman xabsiyada ku jiro dad fara badan aniga maraan dhinacaas iyo dekada ayaa sameeyey isbitaalkii martine ee maaragtay ee ee karatiinka lagu samaynayo iyo way isa saaran yihiin maaragtay xabsiga dhexe marka waxa waaye waxay yidhahdeen annaga halkaanaan maaragtay aan maaragtay xaynxayn aan uga xiran nahaye baana nala soo darsiyey karbane maxay dowladda ee idinka golaha shacabka idinka codkeena gudbinaya idinka aad maaragtay arrintaasi ka tiraahdeen annaga waa u tilmaamaynaa codka shacabka habarta suuqa caanaha joogto wixii ayada ay tirsanaysa tan ayada iibinayso waa u gudbin laakiin aad baad u mahadsantahay xukuumadda aad baad u mahadsantahay xildhibaane waxaan u gudbayaa waktiga oo gabaabsi nagu ah barnaamijka uu sii dhammaanayo doctor xuseen cabdicasiis oo ah agaasimaha soomaali sudanes noo soo koob waktiga oo nagu yar awgey waxyaabaha ugu dambeeya aada leedahay
runtii aada u mahadsan tahay waxyaabaha ugu dambeeyaan leeyahay wasiiraddu waan aragnay fariimaheedu inay nidaam midaynaya ay samayso bulshadu dhakhaatiirtu aan runtii isbitaalada barefadka ka shaqeeyo iyo dhakhaatiir profesor oo jaamacadaha wax ka dhigo inay istaraatiijiyad ay kula shaqayso ay la timaado waayo afka ayada ay ku hadlayso waxaa loo arkaa inuu af siyaasadeed uu yahay runtii waxayna ka tirsan tahay marka arrimahan oo kale ay yimaadaan waxaa loo baahan yahay in system ama tiim dhexdhexaad ama guddi madax bannaan in loo sameeyo si bulshada ay fariinta u qaadato gaalada waxaad arkaysa inay kuleeyihin innaa wajadnaa aaba'ana calaa ummatin aabayaasheenaan kasoo gaarnay marka waxaan shaki ku jirin bulshada group walba qofka ay ku xiran tahay ay lahjada ama ay warka ka maqashaa marka wasiiraddu dad badan oo waxaa jiro hadalkeeda u arkay inuu siyaasadaysa marka in ay wasiiraddu la timaado mawqif ama istaraatiijiyad midaynayso bulshada qaybaheeda kala duwan guddi madax bannaan runtii wasiiraddu inay la timaado meelaha bulshooyinka waddooyinka inay ku samayso tubooyin oo shirkadaha biyaha bixiyo ay kala hadasho arrintaas in glofisya iyo facemask iyo meelaha qaar lagu qaybiyo si ma garanaysa ay qofkaas qofka kalenta uu seef uga noqdo radio muqdisho shaqada aa wadaan inaad laba jibaartaan dhakhaatiirtu brefadka ka shaqeeya laftirkooda inaan u diro fariina waddanka inay laftirkooda mas-uuliyadda ay qayb ka leeyihiin way jiraan dhakhaatiir badan oo wacyigelin ku mashquulsan sida aniga aan kuu sheegay kow iyo labaatan iskuul inaan booqday xilliyadii iskuulaadka ay furnaayeen oo cudurkan u cusbay wasiiraddu digniinta ay diraysay waxaa ka horreysay runtii digniintayda iyo wacyigelintayda laakiin si marka hadda taa loo mideeyo in barnaamijkaasi ay wasiiraddu ay xoogga saarto si bulshadii qaybaha kala duwan laysaga dhex arko midda kale waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed tabarteenna waxaa la yidhi tabar yaro oo taasaaq badna waa naftaada taalubkadeed annaga oo ma garanaysa iska tabar yar inaan maalin walba ku hayno cudurkaas nooma imaan karo waa sax cimilo kululaan ku jirnaa cudurka digrigiisa labaatan iyo toddoba intaasaa lagu sheegaa inuu ku noolaan karo marka in aanan haddana la dhayarsanin inuu soomaaliya soo gaari karo wasiiraddana codkeedii la qaato ahay in ay kaysas ay ka heleen muqdisho aana ilaahay ugu shugrino waxa kaysaskan yarka ee aan tirada shanta gaaraynin ilaa iyo saddexda hadda lagu sheego waddanka laga helay inuu ilahay intaas nooga baso aad baad u mahadsan aad aad baad umahad bulshada ay xoogga saaraan aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xuseen cabdicasiis oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka soomaali sudanes barnaamijka faafahada covid nineteen ayuu nagala qayb gelay waxaa barnaamijka inagala qayb galay professor xildhibaan cumar maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale xuseen cabdicasiis oo hadda qadka telefoonka aad dhegeysanaysenba aad baad u mahadsantihiin
nabad baa macaane ma ka maaranta
waxaana dhegeystaan intaasaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka faaqdada covid nneteen anigoo mukhtaar cabdicaiis simacdaa idinla socodsiinayay maxamuud faarax siidow ayaa aan eh, farsameynaya intaan barnaamijkan lacana ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranu garsoor ma ka maarantaa mas-uulow shacbiga ma ka maarantaa matiyey daryeel ma ka maarantaa muranow garsoor ma ka maarantaa miilayda heestiyo murtidiyo ujeedada
waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaada caabuqa infectionka coronavirus ee covid 19 loo yaqaano ee saakay ayaa resultigii jawaabtiina loo keenay hal qof ayaa cudurkii qaba waxaan xaqiijinaynaa dadweynaha oo xaqiijinaynaa dadkaas karantiilka la geliyey uu ka mid yahay qofkan muwaadinka soomaaliyeed
dowladda federaalka soomaaliya si ay uga hortagto una xakamaysto cud- cudurkani faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba
Eh, sida aad ka maqasheen hay-adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in waddanka laga helay kiiskii ugu horreeyey ee cudurka loo yaqaano coronavirus waxaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah
waxaa xanuunkan khatartiisu uu gaarsiisan yahay meel aad iyo aad u sarraysa khatarna ugu jiraa waddamo badan uu gaari karo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu cudurka naga badbaadiyo qof kasta oo soomaaliyeed iyo culummaduna inay duceeyaan oo ilaahay la baryo inuu cudurkan naga badbaadiyo shakhsiga soomaaliyeed muwaadinka ah oo cudurkan ku dhacayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ka kiciyo waxaa xusid mudan in labada dal ee dariska aan nahay ee kenya iyo etoobiya iyaguna uu saameeyey waxaa nala gudboon marka oo nalaga rabaa inaan u diyaar garowno sidii cudurkan uusan ugu faafi lahayn dalkeenna
dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortegi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan halkan eh, shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa in la xidho eh, iskuullada iyo jaamacadaha oo ayna xirnaadaan shan iyo toban maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino si aan u muujinno wax ka qabadka cudurkan waxay xukuumaddu maantay meel gaaraha dhigtay shan milyan oo dollar oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondayno oo lagula tacaali doono eh, cudurkan lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walba oo soomaaliyeed oo dhibaata ka soo gaarta cudurkan dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doonno xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan samayno ugu yaraan labo ama saddex xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxaa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali kara isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas
waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay marka koowaad ku dadaalaan badqabkooda iyo caafimaadkooda iyagoo raacaya tilmaamaha iyo fariimaha ay wasaaradda caafimaadka sida joogtada ah ay ula wadaagto in loo hoggaansamo wareegtooyinka iyo tilmaamaha rasmiga ah ee ka soo baxa wasaaradda caafimaadka si ay bulshada uga fogaato wax kasta oo fududeyn kara ama faafin kara cudurkan in bulshada dhammaan ay ka qayb qaataan dadaalka loogu jiro ka hortagga iyo la dagaalanka cudurkan
waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya cudur nadiifsana ummadduu u shaqeeyaa shaksina gaaru ma leh shumac weeye ifaaya waana shaar qarameed wanaag shaaciyo weeye waa idaacaddii idaacadaha codkaaga xor
halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan maanta waa maalin sabti ah taarikhda